أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon khilaaf xogan iyo ismarwe ayaa hareeyey shir magaalada muqdisho oo uga furmay kooxda riddada iyo madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaala raacyada wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in shirkii fashilmay ee ay garwadeenka ka ahayd dowladda riddada turkiga loogu gogol xaariyay heshiis kale oo badda soomaaliya lagu siinayo xabashida etoobiya faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan hoostaga degmada xeeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya dowladaha ku midaysan tabantaabada nidaamka riddada muqdisho ayaa war ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada washington ee cariga dalka maraykanka xildhibaan ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa kula taliyey murtad gurgurta inuu hubka dhigis ku sameeyo kuna xanimo magaalada muqdisho madaxa maamul goboleedka shaadal derarka koonfur galbeed wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa mashruuca dhanka kobcinta xoolaha ah u samaysay qaar ka mid ah xoololeyda ku dhaqan degmada salagle ee wilaayadaasi wejiga labaad ee xamlada irshaad luma ilaa sabiili irshaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyin deegaana ka mid ah wilaayada jubbada hoose munaasabad lagu daahfurayey madaraso cusub oo ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga galgaduud
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin sabtiha taariikhda hijiriguna ay tahay labada bisha rabiicu thaani kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan khilaaf xooggan oo ismarwe ah ayaa hareeyey shir magaalada muqdisho uga furmay kooxda riddada iyo madaxda qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaala raacyada ah cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinu wartaasi ku saabsan inoo haya ismariwaa siyaasadeed ayaa ka taagan shirka magaalada muqdisho uga socda madaxa kooxda riddada iyo hogaamiyaasha maamulada ashaadaladiririyada ah ee ka jira dalka soomaaliya shirka oo galay maalintii saddexaad oo xiriir ah ayay isku fahmi la'yihiin murtad xasan garguurte iyo qaar ka tirsan madaxda maamulada riddada ah ilawareedyo ayaa sheegaya in dhinacyadu isku khilaafsan yihiin sida laga yeelayo doorashooyinka murtadiinta marka uu dhammaado xilliga hogaamiyaha kooxda riddada ilawareedyo ayaa sheegaya in murtad axmed madoobe uu ganafka ku dhuftay soo jeedin ka timid murtad xasan garguurte taasi oo ahayd inaan la qaban doorashooyinka maamul goboleedyada islamarkaana min hal sano loogu daro madaxa maamul goboleedka ashadala dirirka ah ee isku magacaabay jubbaland ayaa diiday arrinkaas wuxuuna shardi ka dhigay in shirka lagu soo daro saciid deni iyo hogaamiyaha maamulka khaatumo wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in dhinacyadu ay gaari laayihiin heshiis siyaasadeed xasan garguurte iyo xamse cabdi bare ayaa doonaya in madaxda maamulada dabadhilafyada ku qanciyaan muddo kordhin hal sano ah kadibna dabayaaqada sannadda labada kun shan iyo labaatanka la wada qabto doorashooyinka murtadiinta qaar ka tirsan siyaasiyiinta murtadiinta ee shirka uga socda villa soomaaliya ayaa ka goos adeegaya suurtagalnimada qabashada doorashooyin qof iyo cod ah taas beddelkeedana waxay ku adkaysanayaan inay qabsadaan doorashooyin kushubasho ah si ay kuraasta ugu sii fadhiyaan mahadsanid cali yare wasiir ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijiyey in shirkii fashilmay ee garwadeenka ay ka ahayd dowladda riddada turkiga loogu gogol xaarayey heshiis kale oo badda soomaaliya lagu siinayo xabashada etoobiya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa faahfaahinta warkan eegaya wareysi uu bixiyey wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda riddada soomaaliya ayuu ku xaqiijiyey in dowladiisu ay bad la doonaysa xabishida itoobiya shirarka soconayana ay yihiin kuwo qayb ka ah xaqiijinta arrintaas murtad cali balaag ayaa wareysigiisa ku xaqiijiyey in shirarka ay garwadeenka ka ahayd turkiga ay yihiin kuwo la doonaya in lagu xaqiijiyo laba arrin kuwaas oo kale ah in itoobiya ay ka laabato heshiiskii muuse biixi badda ugu saxiixay iyo in itoobiya la siiyo dekado kale oo qayb ka ah kheyraadka ummadda soomaaliyeed arrinta maanta dhex taala etoobiya iyo soomaaliya waa laba arrin oo u baahan in in la kala qaado waa arrin horta xadgudub marka hore kaas waxaan u baahnaa in la xaliyo ka labaad waa dalabka ama baahida etoobiya ay u qabta inay ay hesho bad ay isticmaasho de adduunyadu wadamada landlocked-ka ah shuruuc ay maraan baa jira oo la yidhaha anclos oo xeer caalami ah marka anigu xeerarkaas caalamiga in lagu dhaqmo diyaar ayaan u nahay dalka soomaaliyana dee in dekada bad badda africa ugu dheer buu leeyahay marka in da- in baddaas dheer ay siyaabo kala duwan looga faa'iidaysto oo ay dekado badan laga sameeyo etoobiya ay isticmaasho dee danaha soomaalida ayay- ayay ku jirtaa marka marka labada arrin in la kala qaado ayaa muhiim u ah Ee, shirarka hadda socdana waxay ku salaysan yihiin sida t- tan hore loogu gudbi lahaa marka hore xalka koowaad waa marka hore xiriirka in dib loogu celiyey heerkii uu taagnaa bishii deseembar soddon iyo koodeedii oo ah laba dal oo is aqoonsan is aaminsan saaxiiba ah trust ka dhex taalo xiriirkooda caadi yahay marka lagu soo celiyo kadib ayaa laga hadli karaa arrinta dekadaha murtad cali balaag ayaa dhanka kale walaac ka muujiyey hubka tirabeelka ah ee ay xabishidu soo gelisay soomaaliya wuxuu sheegay in hubkaasi u gacan galay qaar ka mida maamul goboleedyada iyo dad shacab ah hub aan ku jirin gacmihii loogu talagalay mar kastaba dhibaato ayuu leeyahay waa nasiib darro in etoobiya ay hub noocaas oo kale fara badan dalkeen ay soo gelisay xilliga hadda aan ognahay caqabadaha labada dalba haysta dhibaato ayaan u aragnaa hub aan dowladda soomaaliyeed gacanteeda soo gelin ee gelaya gacmo aanan munaasib ahayn inuu dalka dhibaato ku yahay golaha wasiirada ayaan dhibada sharcibu ka soo saaray marka waxaan rajaynaynaa in dadka maamulada soomaalida ay qayb ka noqon doonaan ilaalinta sharcigaas kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ashahadaladarrada ah ee gaaladu ay ka dhisatay gudaha dalka soomaaliya ayaa gebi ahaantooda ah kuwo u taagan in danaha gaalada ay uga fuliyaan gudaha dalka soomaaliya mahadsanida waa xasaan faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen ee deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee bartamaha dalka soomaaliya sida uu ku warramayo yaasir maxmed waxaa sii kordhaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar dhabagal ah oo shalay ciidamada mujaahidiintu ay agagaarka deegaanka waniile ee hoostaga degmada caldheer ee wilaayada galgaduud ugu dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah dhimashada maleeshiyaadka riddada ee kamiinka loo dhigay ayaa gaaray saddex iyo toban murtad oo sideed ka mid ah meydadkooda iyo hubkoodii murtadiintu kaga carareen goobtii uu ka dhacay weerarkaasi dhabagalka ah sidoo kale kamiinkii shalay ka dhacay duleedka degmada caldheer waxaa ku dhaawacmay lix iyo labaatan murtad iyadoona maalintii labaad meydadka murtadiintu ay daadsan yihiin goobtii shalay kamiinku ka dhacay dhanka wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya waxay ciidamada mujaahidiintu saaka aroortii dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee deegaanka namar lixdan sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay sideed qarax la beegsadeen kolonyo ka tirsan kufaarta afrikaanta oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufo iyo namar lixdan khasaaro badan oo bakhti iyo dhaawac ah ayaa jira diyaarad herokobtar ah ayaa kusoo degtay goobta qaraxyadu ka dhaceen waxayna daabuleen askartii bakhtiga iyo dhaawaca ku noqday weerarkaasi isla shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu weerareen isbaaro maleeshiyaadka riddada u tiilay tuulada doon oo suuray oo u dhow degmada afgooye maleeshiyaadka murtadiinta ayaa isaga cararay goobta kadib markii rasaastu bilaabatay dhimashadu waa lix askari oo murtadiin ah qaniimaduna waa qoray beeka ah iyo rasaas howlgalladani khasaaraha culus lagu gaarsiiyey murtadiinta ee ka kala dhacay wilaayaadka galguduud iyo shabeellada hoose waxay muujinayaan dhiigbaxa xooggan ee ku socda cadowga allah ee duulahanka shareeca la dirarkaha kusoo qaaday wilaayaadka islaamiga waad mahadsantahay yaasir dowladaha ku midaysanna tabantaabada nidaamka riddada muqdisho ayaa war ka soo saaray kulan ay ku yeesheen magaalada washington ee cariga maraykanka walaalka aliyaas cabdulaahi ayaa tafaasiisha warkan haya xilli marxaladdii ugu liidatay ay ku jirta kooxda riddada soomaaliya ayaa magaalada washington ee caasimadda waddanka maraykanka waxaa kulan ku yeeshay dowladaha gaalada ee tabantaabiya nidaamka riddada ah ee ay gaaladu ka dhisteen waddankan muslimka ah ee soomaaliya xukuumadaha loogu yeero kuwa intoo ah kuwa bixiya kaalmada la siiya nidaamka xasan sheekh maxamuud ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ay kala hadleen xaaladda ay ku sugan yihiin ee kala guurka ah dowladahaas waxaa qayb ka ah maraykanka qatar turkiga imaaraadka carabta iyo ingiriiska waxayna si gaar ah walaac uga muujiyeen xiisadda ka taagan gobolka oo ay sheegeen inay wiiqaysa dagaalka ay kula jiraan islaamka iyo ehelkiisa oo ay huwiyeen magaca la dagaalanka argagixisada waxaa bayaanka si gaar ah looga hadlay khilaafka u dhexeeya xukuumadaha filla soomaaliya iyo addis ababa taasoo ay sheegeen inay saameyn ku yeelan doonto howlgalka cusub ee ay doonayaan in dalkan ay kaga dhawaaqaan bilowga sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatan xaalad jahawareer ah ayaa haraysay nidaamka kufriga ah ee isku soo bahaysay la dagaalanka muslimiinta ee mandiqada geeskan afrika waxaana hadda hubanti la-aan wajahaya mustaqbalka dagaalka shahaado la dirirnimo ee ka dhanka ah shareecada rabbi mahadsanid eliyas xildhibaan ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa kula taliyey murtad gurgurtay inuu hubka dhigis ku sameeyo kuna xanimo magaalada muqdisho madaxa maamul goboleedka ashaaldirka koonfur galbeed marwaan maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya xilli uu khilaaf xoogan ka dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo maamulka ashaadula dirirka ah ee isku magacaabay koonfur galbeeda ayaa waxaa dhowaan magaalada muqdisho kasoo degay madaxa maamulkaasi ridada ahaa iyadoo sidoo kale arrintaasi ay ka hadleen xildhibaanada dawaaqiidda ah ee murtadiinta xildhibaan murtad daahir amiin jeesow oo ka hadlay imaanshaha lafta gareyn ee muqdisho ayaa madaxa kooxda ridada murtad xasan gurguuto uga baaqay inuu ku xanibo magaalada muqdisho oo uusan ka duurin eelaboorka muqdisho wuxuu xildhibaankaas sidoo kale ku baaqay in hubka laga dhigo ciidamada gaarka ah ee lafta garan uu la yimid magaalada muqdisho madaxweyne xasan ayaan rabaa keliya kalkal mid inaan idhaah madaxweyneoo wixiid fashay fal wixiid fashay wala faatuka wax cid uu wax usoo haysata male ninkeed dhul siisay ninkeed xoog xil u xoog hadda lafta gareen isaga oo etoobiyaan taageersan ayuu kuu yimid asbixina ku haaya meesha xil ilee waktigiisa kuu dhammaaday joogdhe ma bixaysa allo afduuba waa jooga madaxweyne ma aha waktiga uu ka dhammaaday waktiga waa la tirsadaa maxaa loo xeraa waa jooga lale waddankaas jooga maba tegaayo bay dhaba tago oo dad xasuuqo ninka dadka laaynaya bax orod haddana laymaad leedahay madaxweynaha oo soomaaliyaad tahay waktigiisa ugu dhammaaday boqolaal ka mudanaa joogto waddankaas doorasho ha qabto ha loo qabto lafta garaanne shalayba danaa loo geysta meeshe danta meesha waa ka baxday madaxweyne ha u dirin hubka aniga daahiro hadda xamar jooga ka qaadandi la yidhahdo waa ka qaadi kara wax kale iska dhaaf waxaad sheegay adig hubka daahir alaa u fasaxan la yidhahdo anaa ka reebaayo see hadle adig afar qori shuutar iyo soddon wiiloo lasoo wata ma wax lagu qabta adig ciidankana digtoonow ha la yidhaahdo fayl gala haddii ciidan dawladeed ay yihiin dhiga qoryaha isagana ha la yidhahdo adeer gurigaaga joog dalkaasna doorashaa loo qabto hadda haddaad xasan sheikow saa samaynin ood lafta gareen baxo hadda ka horna waa kaala teliyey dad badan oo sidaas oo kale ah ood lafta gareen intaas baxoo xagga ku laabto etoobiya waardiyeynayso etoobiyan col ah ku haay adigana muxuu ahaay siinka dheerowna kuu soo joogsanay hadalka murtad daahir amiin jeesow ayaa imaanaya xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan kooxda ridada iyo maamul goboleedka koonfur galbeed ee lafta gareena waxayna labada dhinac ilaa iyo hadda xalka gaari laayihiin ismarwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya waad mahadsantahay walaalka marwaan wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa mashruuca dhanka kobcinta xoolaha u samaysay qaar ka mid ah xoolodhaqatada ku nool degmada salagle ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo cismaan axmed duubow sakada oo qayb ka ah tiirarka islaamka ayaa dhinaca kale waxa ay qayb ka tahay ilaha dhaqaalaha muslimiinta iyadoo shareecaduna ay amartay in laga qaado dadka xoolaha leh laguna celiyo foqorada masaakiinta iyo dadka kale ee lagu xusay aayaad ka mid ah qur-aanka kariimka dhowaan degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayaa laga qeybiyey sakada nimcooleyda waxaana ka faa'iidaystay boqolaal ka mid ah dadkii u baahnaa in la siiyo sakada dhinaca kale wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay bilowday weji kale oo ka qayb qaadanaya kubcinta amaba in xoolo la siiyo dadka ku nool dhulka baadiyaha ah si ay u dhaqdaan ayna ugu mid noqdaan kuwa laga qaadayo sakada sannadaha soo socda degmada salagle dhowaan in ka badan boqol neef oo ari ah ayaa la siiyey ilaa iyo saddex ka mid ah dadka ku nool degmadaasi kuwaas oo loo gartay in la siiyo xoolahaasi warbaahinta islaamiga ah ee alandalos waxa uu suurto gashay inay waraysato dadkii la siiyey xoolaha kubcinta ah magacayga waa cabdulaahi sugow buulle waxaan joogaa degmada saragle soddon iyo shan neef oo ari abaa la siiyey anoo aada ugu qanacsan oo ku faraxsan mujaahidiinta ayaa igu wareejisay marka makabka sakawaadka marka allaha barakeeyo guul iyo garba allaha siiyo anigana allaha ii siyaadiyo baxuu dinraade meelaan jeey salag loo maxad ilaahay yaa isku le ida geekan farhadsana odaya ahaa arday lixdan waa tiriyahay waayahay xoolaha lagu siiyey noocooda noo sheeg iyo inta ay leegihiin tiradooda tiradooda maxaa waaye soddon iyo shan neef oo erin eh dagaalaysada awlaado ka korsado aana hoolo dhagato eh oo baadiye eh yaa xamaala magaalashooda ma ihi soddon iyo shan neef oo arigan waa laga siiyey mujaahidiinta ay siisay maanta alxamdulilah waa faraxsanahay waxaa lagu siiyey inaan dhagaalayo ani aan ku noolo masaakin oo iskanasun ba ahaay hoolo yar baan nahay markay ay bataan haddana inaana zaki ka bixiyo masaakiin kale anighade inaan siyaarin haddana ayaa la ii siiyey mar kale dadkaasi ayaa cabbiray dareenkooda farxadeed iyo xoolihii la siiyey gurigayga lagu imaaday cid kaloo i wartana ma jirto cidan ba i wartay oo oo muslimiinta ah mahaddaas ilaahay baa iskale mujaahidiintaas kale keliya waxaa istaaganahay oolad ma haysid wax yaro ama nin oo tan iyo tan nafta amal meelahaas ma haysid ayagoo xeradeedii iigu imaaday oo waxaan qabiil iyo hadduu aad kuu jibinaya qows iyo ugaas iyo mid uusan isoo qorin maktabka sawaadka uu fadhigaygii igu imaaday hadduu alla kuu diibinayay micnaha dantaydii iyo tabartaydana liigu soo qora marka aad baan ugu faraxsanahay ducadaana insha allah waan u waan u farayaa marka anigana wixii gacantayda gale allah ii barakeeyo sida uu ii sheegay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe degmooyinka kale ee gobolka ayaa lagu wadaa in mashruucan kobcinta laga sameeyo iyadoona ay arrintaasi qayb ka tahay dhaqaalu abuuris ku saabsan dadka xoolo dhaqatada ah kuwaasoo iyagana kusoo biiraya dadka xoolaha leh waxaana la filayaa in xoolaha la siiyey ay u gaarhaan nisaabka sakada sidaasna ay ugu baxaan baahidii ahayd inay qaataan sakada beddelkeedana iyaga laga qaado wejigii labaad ee xamlada irshaad uluma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinkii deegaanada wilaayada islaamiga jubbada hoose warbixinta warkan waxaa haya bashiir muxidiin oo ayman laba toddobaad ayaa laga joogaa markii maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose uu ku dhawaaqay wejiga labaad ee tanfiidka xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad taasoo ay ka sii horeysay qaybtii koowaad oo ahayd dhinaca wacyigelinta degmooyinka jamaame iyo kamsuuma weli waxaa howlgalka tanfiidka ka wada ciidamo gaar ah oo suulinaya xumaanta wanaaggana faraya dadka kuwaasoo ay barbar socdaan culimaadudiin dhankooda bulshada uga digaya xumaha macruufkana faraya dhinaca degmada jamaame deegaanada tanfiidku ay gaareen waxaa ka mid ah sabca asharaaf naftaaquur bandarjadiid bangeeni cadaadgeri beleduraxma iyo buulabacaad dhanka degmada kamsuuma waxaa laga howlgalay deegaanada kale ah mashaqo booriini buulayaaq miigwa muuse makuwa jurwa burgaan beledul amiin iyo deegaanka sabatuuni ciidankan ayaa si gaara u beegsanaya dhallinyarada xihan saraawiisha isbaalka ama kuwa ku dheggan dharka dadka timahooda u jaran yahay fooda ama jeegada garxiirka iyo shakhsiyaadka isticmaala waxyaabaha maanka dooriya iyadoona dhanka dumarka ay beegsanayaan gabdhaha xihan dharka khafiifka ama ambareelaha taleefanada waaweyn sidoo kale waxay ciidankan si gaara u beegsanayaan waxyaabaha dhacay ee lagu iibiyo meheradaha ganacsi ee ku yaala deegaanada hoosaga degmooyinka jamaame iyo kamsuuma shalay ow jimco ahayd fagaaraha isgooska shareecada ee degmada kamsuuma waxaa isugu yimid dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha degmada kamsuuma iyo deegaanada hoostaga halkaas oo lagu gubayay agabe kala duwan sida waxyaabihii mamnuucaadka ahaa ee kal hore laga wacyigeliyey bulshada iyo muqaadaraad tiro badan qaar ka mid ah salaadiintii waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa fagaaraha kala hadlay dadkii halkaasi isugu yimid annaga haddaan nahay macnaha odayaasha dhaqanka gaar ahaan jubba sufla aad baan ugu faraxsannahay ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala walaalihii shaqadaan qabtayna waan ugu mahad celinaynaa dadaalkaad bixiseen ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiina xasanaadka allah idinkugu kabo dadka muslimiinta waxaan leey waad arkaysaan waxyaalaha meesha yaallo insha allahu tacaala halkaasaana lagu tanfiidinaya idinkoo arkayo ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala waxaan leenahay marka dadka muslimiinta arrinka ha ka istaagaan ha ka digtoonaadaan waad ujeediin waxaa meesha ka dhacayo insha allah wax ay indhaha ku qabowsadaan qalbigoona ku nuuro waayo maxaa yeele dheh marka horeba ilahi subxaana wa tacaala wuxuu naga xaramayo o ilaahay diida aad haddana waxaa u istaagay oo ka dhiidiyey mujaahidiinta maantana waad ujeediin ninkii ku qanci lahay ninkii wadan lahaybu nimankaan ragga ah ilaahay ha barakeeyo irshaad alumma ilaa sabiili rashaad shaqo aada u weyn bay qabteen wayna kaafiyeen waana ku faraxsannahay odayaalka jubbada hoose waxaan ku faraxsannahay tanfiid waxyaabaha insha allah lasoo qabto xumaantane jidkaasaa la marnaa insha allahu tacaala allahu akbar allahu akbar allahu akbar
ciidanka xisbada al amru bilmacruuf wannahyi canilmunkar ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose ee loo xil saaray mas-uuliyadda fulinta qodobadii ka soo baxay xamladii irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si habsamilo u wada howsha tanfiidka marka laga soo tago beegsashada mamnuucaadka sidoo kale waxay ciidankan kontaroole ay dhigtaan waddooyinka gobolka iyaga oo hubiya gaadiidka iyo waxyaabaha ay wilaayada jubbada hoose soo geliyaan taas oo kaalin weyn ka qaadanaysa tanfiidka wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waad mahadsantahay walaalka abu ayman munaasabad lagu daafurayay madaraso cusub ayaa ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa warbixinta warkan eegaya xafladan oo lagu daahfurayay madarasada daarul qur'aan ee deegaanka garbaweyn waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota wilaayada islaamiga galgaduud iyo marti sharaf ka kala timid qaar ka mid ah degmooyinka ee wilaayada nuqabo nabadoono waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool deegaanka garbaweyn dadka deegaanka ayaa si diiran u soo dhoweeyey furitaanka madarasada daarul qur'aan taas oo lagu baran doono culuumta sharciga iyo maadooyin kale mudiirka madarasada ayaa la hadlay dadka isagoona ku booriyey waxbarashada waxbarashadu horta deegaanka ayay dan u tahay iyo dadkiisa oo ay u soo laabanee faa'iidadeedu dadka deegaanka deggan waxbartaan kuwa waaweyn iyo kuwo yaryar rag iyo dumar hadday waxbartaanba ayaga ayuu usoo hoyanaya arrintaasi adduun iyo aakhiraba marka waa dantiinii waxaa hadda dadku ka hadleen waxaa la rabaa insha allahu tacaala arrintaasi in si dhaba loo qaato laga miro dhaliyo aqoonta way ku anfece dadka deegaanka anfece dad yahow marka waxaa nagala rabaa inaa arrintaasi kuweena yaryar kuwana waaweyn kuwana baadiyaha jooga kuwa beled jooga intaba inta arrintaasi loo guntado waxaaba laleeyahay waa lagaa bixinaa maalka lagaama rabo dadku maalkooda wax ku bartaan naqiib macalin salaad iyo khaliif aadan ayaa ku booriyey waxbarashada dadka muslimiinta ee deegaanka waxaan soo dhowaynaynaa waan u mahad celihaynaa deegaanka garbaweyn dadka ku nool oo runtii iyaguna shucuurta muujiyey u soo diyaargarooba walaalahood inay wax la faa'iidaystaan u mahad celihaynaa maanta waxaan soo dhowayhaynaa oon isugu nimid madarasada daarulqur'aan oo laga furaayo deegaanka garbaweyn annagana haddaan nahay reer garbaweyn maanta waa naloo dadaalay inaan ka faa'iidaysanaa la rabaa insha allahu tacaala intaa kadib qaraabo wax badan wixii aan raadinaynay horudhacoodii waan haynaa waana xujoognay galabta haddii xagga daarulqur'aan laga furay oo qof yar iyo qof weyn inuu qur'aankii barto iyadoo firiya aa diyaar ay tahay haddii aan ka rumayno waxa muuqda iyo dadaalka muuqda waxaanu gaari karnaa in jaamaca islaamiya aan ka dhisanno deegaankeenni oona ilmaheenna qaxooti iyo qof qaraabaahoo dhibsanaya aanan ku riixin sheekh cabdulaahi abuu khaalid ayaa kelimad dardaaran ah u jeediyey dadka deegaanka meesha marka waxa waaye madrasada qur-aanka ama daarul qur-aan ma aha hal madris ma aha waa daar oo dhowr qiibood ku kooban oo maclimiin badan ay joogaan maamulo sa aad maqlaysaan maamulihiisii nin culmaha deegaanka uu yahay ku filan deegaankaani agagaarkiisii dadka degan dhowr boqoloo arday qaadi karto waa madraso macallin keligiis meel ma aha waxaan rajaynaynaa ay noqoto madrasadan mid deegaanka ay ku faa'iidaystaan carruurtooda wiilal iyo gabdhaba uga faa'iideeyaan mas-uuliyadda ilaahay saarayna ay ku gutaan qof kastoo wax dhalay mas-uuliyaddaa saaran nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qof walba mas-uuliyada saaran mas-uuliyaddiisna waa la weydiin doonaa aakharo dadkii dadaalaya dadaalkooda inay labalaabaan inay isku diiwaangeliyaan meesha si ay u noqoto deegaan barkaysan oo culum shareeca iyo qur-aanka ilaahay masaajidyada ay camiran yihiin madaaristeeda ay camiran yihiin macaahideeda ay camiran yihiin kheerka laga qaato meelo kale looga yimaado horumarinta dacwada ayaa si heer sara uga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galguduud walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu